walaalo magaalada bakmuud maalmahanba waxaa ka socday iska horimaad ukraine iyo ruushkuna waxa ay isku wajahayeen magaalada bakmuud oo ah magaalo muhiima dagaalka isaga hor yimaadeen waxaa ka dhashay khasaare laxaad leh oo dhaawac iyo dhimashaba isugu jira mar dhoweyd ama goor sii horreysay oo madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski uu shir jaraayid uu khadka telefoonka ku qabtay ama maqal iyo muuqaal uu kusoo saaray waxa uu sheegay ilaa in ka badan ilaa kun iyo boqol askari inay oo ruusha inay ku dileen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalkii kafool foolka foolka ahaa ee ay isku haleeleen magaalada bakmuud ciidamada ruushka dhanka kale waxaad moodaa in wasaaradda difaaca ee ruushku ay soo saartay war sheegaya in ciidamadoodu ay howlgal military oo dheeraada ay ka wadeen ama ay ka fuliyeen gobolka bari ee gobollada warshadaha ah ee dhaqaalahana muhiimka ah ee doneski iyo luhaniski oo ka kooban labada gobol ee laisku yidhaha ama lagu magacaabo dombos waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay walaal in ciidamada ruushka ay dileen in ka badan laba boqol iyo labaatan askari oo magaranaysa afentary u badan ama ciidamada dhulka u badan oo doonaya inay iska caabiyaan ama ay la dagaalamaan ciidamada ruushka waxay sheegeen in uu dagaalku sii socon doono oo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan ama ay ka sifeeyaan kooxa ay ku tilmaameen inay kasoo horjeedaan muxuu ahaye ama ay ku xadgudbayaan dhulka ruushka waayahay waa mahadsan tahay maxamuud dadka ka faallooda duulaanka ruushka ee ukraine waxa ay qabaan in magaalada bakhmuud ay tahay meel xilligan muhiim u ah labada dhinacba ruushku waxa uu leeyahay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaanu ku dilay laba boqol iyo labaatan askarta ukraine ah dhinaca marka la eego ukrainena waxa ay sheeganaysaa in maalmihii lasoo dhaafay in ka badan kun askarta ruushka ay ku dileen marka bal haddii aad eegto magaaladan istraatiijiga ah ahamiyad intee la eg ayay u leedahay labada dhinacba walaal magaalada bakmuud waa magaalo muhiima dad fara badan baa ku noolaa waxay muhiim ugu tahay dhinaca dhaqaalaha oo waa magaalo soo saarta macdanta sidoo kale waa magaalo laga sameeyo waxyaabaha maaragtay dhaqaalaha soo kordhiya ee sida milixdoo kale ay soo saartaa dhaqaale ahaan waa magaalo muhiima military ahaanna waa magaalo muhiima oo waxay isku xidhaan gobolladan bariga oo dhan waxay u tahay dhex waxa uu magaranaysaay ay dhexdhexaadinaysaa magaalada lohanski iyo magaalada doneski waxay sidoo kale ay u tahay magaalooyinka kale hab ama marino ay maraan ciidamadu sidoo kale ay ku gudbiyaan waxyaabahooda ay u doonayaan inay ciidamada siiyaan sida hubka oo kale ama waxyaabaha cuntooyinka oo kale ama adeega caafimaadka oo kale ay ku bixiyaan waa magaalo muhiima waxaad moodaa in ruushku soo laba kacleeyey maalmihii u dambeeyey oo uu dagaal dagaalkiisa uu usoo badheeday in dalka ukraine uu kusoo qaado waxa uu isticmaalayaa awood uu doonayo inuu ku muqiiniyo meelahaasi si uu uga saaro ciidamadiisa magarasa ciidamada ukraine uga saaro wuxuu doonayaa inuu xabad iyo xeeladba uu ku qabsado magaaladan muhiimka ah gaar ahaan waxa uu doonayaa in uu maamulo magaaladan macdinta caanka ku ah ee bakmuud dhanka kale ukraine waxay gacanta ku haysaa aagga galbeed waxayna doonaysaa inay xijisato oo ay faraha kusii hayso magaaladan bakmuud oo qaybo badan oo ka mid a iyadu waqtiyadii u dambeeyey ay gacanta ku haysay kooxaha daba ruushku waxa uu abaabulay ama uu sameeyey kooxo u adeegaya oo kasoo jeeda ama ka dhashay deegaankaasi oo doonaya in uu u adeegsado ciidamada ukraine si ay uga saaraan magaaladaasi ciidankaasi magaalada bakmuud waxa kaloo ay kala qaybiyo webi kaas oo labada dhinacba ay u dhexeeya waqti xaadirkan oo ay isku hor fadhiyaan halkaasuu dagaal adag ku maraya labada dhinacba waxa ay kala sheeganayaan khasaare taas waxay ku caddayn u tahay in meesha lagu dagaalamayo oo ay doonayaan qolo kastaba inay iska caabiso qoladan kale oo iska riixdo si ay gacanta ugu dhigto magaaladan